Fikrada ku saabsan dabeecadda: kow Waxaa waajib ah in aadan mid ka mida waxyaalahan soo socda ku samayn dadka la ammaan geliyey ama qof kasta oo ka mid ah kuwa guriga la deggan oo ay xiriir leeyihiin a. Weerar ama handadaad b. Dabagal, dhibaato ama inaad cabsi geliso iyo c. Inaad si ula kac ah oo taxadar la'aan ah u burburiso ama wax u yeesho alaab uu leeyahay ama ay leedahay qofka haya qofka la ammaan geliyey. Tusaale, waxaa waajib ah inaadan samayn waxyaalahaas shakhsiyan, adoo cid kale u maraya, ama adoo isticmaalaya elektaroonigga iyo aaladaha kale sida telefoon, fariimaha qoran, emails, Facebook, ama warbaahin kale oo bulsho, ama ku dabagelidda GPS. Waxaa waajib ah inaadan samayn ama odhan wax qofka la ammaan geliyey dareensiin kara cabsi, ama dareensiin kara in laga yaabo inaad wax yeesho ama wax gaarsiiso wuxuu leeyahay sinaba, sida wax la wada leeyahay oo ay ka mid yihiin alaabta ama xayawaanka guriga lagu haysto sida eyga ama bisadda.